haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baadhista uu inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo heshiiska bishii febraayo ee sanadkan uu wasiirka shidaalka cabdirashiid maxamed axmed la saxeixday shirkadda coastland exploration shirkaddani waxay la wareegtay shirkaddii soma oilan gas mahalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii soma oilan gas sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii ogost sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ay soomaaliya heshiiska sahaminta shidaalka la saxeexatay shirkadda soma oilan gas haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda sahaminta shidaalka maxaasan la gudboon hoggaanka dowladda cusub soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyey ku howlanayd dejinta sharciyada shidaalka dhismaha hay-adaha ku shaqadana khayraadka dabiiciga ah iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka hawshan waxay la kulantay caqabado badan kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii farsamada iyo awooddii dhaqaale oo yarayd iyo hanaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo soomaaliyeed hase yeeshee safarka soo sahminta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan boqol iyo toban sannad ka hor ka bilowda waddanka ilaa haatanna aan foosto shidaal ah laga kaban cabdulqaadir abikar xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxaana uu wax ku bartay maraykanka isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada sacuudiga maleeshiya iyo soomaaliya oo uu wasaaradda betroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada waxaa sidoo kale uu xoog badan ka hayaa taariikhda shidaalka soomaaliya oo uu uga warramay galka baarista xogtaana hadda aan ka bixin doono su-aashaas jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii ingiriiska waxaan ka hadlayaa british somaliland protectorate an nin lay dhihi jireen o'brien oo chief maaragtay ka ahaa berbere joogay ayaa meel la dhaho mataqaanaa bixindule ee berbere koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu ka soo baxaayo si dabiici ah dhulkuba ka soo baxaya arrintii la riboort gareeyey taas waxay aheeday kun sagaal boqol iyo kow iyo tobankii marka waa taariikh aad iyo aad u hore boqol sano iyo xoogaa boqol iyo toban sano iyo hadda laga joogo boqol iyo laba iyo toban sano meelahaas oo kale ayaa maantatan laga joogaa kun sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii sidii oo kale marka meeshii wax lagu arkay ayaa la daba kacay waxaa yimid mataqaana nin geologist ah ingiriisi ah ayaa meesha yimaadgareeyey waa la hubsaday ka bacdina nineteen twentygii the anglo bersian oil company oo ka shaqaynaysay iran oo ingiriisi aheedo caanka aheed bariga dhexe sida sida ciraaq iyo bersia iran ayaa soomaaliya kusoo wareegtay nineteen twentygii meeshii baris iyo mataqaana ayay keentay xogtan waxay ku qoran tahay riboradii borislav caminof nineteen seventy seven ee wasaaradda macdanta iyo biyaha soomaaliya isagoo u shaqaynaya waa xogihii uu qoray ayay ku taallaa marka laga soo gudbo oo aan nimaadno mataqaana koonfurta soomaaliya oo italian somaliland ahay iyadana shaqooyinkeedu wuxuu badan waxaa bilaabaya diyaarintii carta geologica dela soomaaliya ee dela ogaden oo uu niman talyaani ah ay ka shaqeeyeen nineteen thirty sixki iyo thirty ninety markii dagaalkii uu dhammaaday in the mid fifties nineteen forty fivekii markuu dagaalkii dhammaaday ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa had jeer weerar ay isku soo qaadayaan soomaaliya oo talyaani ku jiro oo faransiis ku jiro oo ku jiro mataqaanaa american badanna ay yihiin markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimo doonka soomaaliya dowladnimadiina ay soo dhowdahay sahankii ugu horreeyey ama sismikii ugu horreeyey baaritaankii ugu horreeya lagu sameeyo shidaal wadanka uu leeyahay goormaa la sameeyey dowladee samaysay shaqadii ugu horreysay waxaa samaysay aji goor wax yar ka horeysa nineteen fifty sixkii baristii ayaa waktigaas la bilaabay ka bacdi ceelqodidii ayaa ku xigtay ajib oo hadda maanta loo yaqaano eni shirkad talyaani ah ayaa waxay ka shaq qoday ceelkii ugu horreeyey soomaaliya sagaal iyo wan ayaa loo yaqiinay waxaa kusoo xigay ceel kale oo cotton kow loo yaqaano iyo ceelkii darin kow iyo ceelkii hurdiye kow oo dhammaantood la wada qoday mataqaanaa from nineteen fifty six ilaa nineteen sixtigii meelahaas ayaa la qoday afartaas ceel waa isku xigsadeen talyaanigaana qoday bari ayaa laga qoday bandarbeela iyo inta u dhexaysa mataqaanaa isku shuban area waxaa loo yaqaanaa daroor valley dooxada darooreed ayaa ku ayaa ku horumartay ceelashii soomaaliya la qodayay meelihii ugu horreeyey laga qoday ka bacdi waxaa timid shirkadihii waa shirkadii siin kale shir kale hal shirkad ma ahayn emarada isu tag shirkado badan ayay ahaayeen emarada ayaa ku jirtay waxaa ku jirtay marathon waxaa ku jirtay conaco saddexda shirkad ayaa isu tagi hal magac ayay samaysteen soomaaliya oo lala xoog leh ayay ku qaadeen oo qodid iyo baaris iyo qodid ah iyagana waxay soo bilaabeen in the late nineteen fifties kontonadii dhammaadkiisii ilaa waxay soo socdeen nineteen sixty seven waxay qodeen ugu yaraan labaataneeyo ceel ayay qodeen oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel kismaayo u dhow ilaa ay soo gaareen mataqaanaa garacad soomaaliya waxay xornimada qaadatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaana sagaalkii sane ee ugu horreysay waddanka ka soo shaqaynayey dowlado rayid ah kadibna waxaa bedelay dowladdii milatariga ahayd ee xukunka la wareegtay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii haddaba sidee ayuu ahaa wacyiga dowladaha ka jiray soomaaliya ee dhinaca shidaalka muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka maxayse ahaayeen caqabadaha hortaagnaa injineer cabdulqaadir abikar xuseen mar kale reer galbeedka hami weyn ayay soomaaliya ka qabeen xiise badan ayay u lahayd in shidaalka soomaaliya ay galaan anlakili waxay soo socotaba xooggii tirada badnaa ee sinkaleer ay ku shaqaynaysay waxaa wiiqay qoladii askarta ahayd nineteen sixty nine markii ay qabsatay soomaaliya maaragtay xukunkeedii regiimkii kacaanka la dhihi jiray oo from nineteen sixty nine to nineteen ninety one joogay ayaa asagii wuxuu u leexday dhinaca ruushka markuu dhinaca ruushka u leexday shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation dibay usoo dhigeen waa ka baqeen soomaaliya politically soomaaliya waxay noqotay unstable meel undemocratic ah unstable ah oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay inkastoo mararka qaar markii mid nineteen eighties kii markii la gaaray oo dagaalkii laba dagaalkii nineteen seventy seven kii markaan galnay oo dagaalkii aan kasoo laabanay ayaa haddana xoogaa xiisaha maraykanka iyo iyo soomaaliya khaasatan kaxaanka markaasay xoogaa isku roonaadeen dibay kusoo laabteen shirkadihii mid nineteen eighty five to nineteen maarti nintygii intaas ayay shaqaynay gaab yar ayay heleen marka markaan soo koobo dhibka ugu badan waxay ahayd dowladdii ayaa waxay noqotay unstable dowlad socialist ah dowlad dhinaca bariga kasoo jeedo oo dhinaca soviet blogaas raacday oo hantiwadaaga maaragtay hantiwadaag ku shaqaynayso oo xoogaha reer galbeedka aysa dheheen dowladdan dowladdii la aamini karin ma aha dib usoo dhigatisto taas ayaa xoogaana dhaawacday inkastoo soomaaliya ay sanadihii ugu dambeeyey qandaraasyo siisay labada shirkadood ee soma oil and gas oo haatan ah coastland exploration iyo spectrum haddana waxaa soomaaliya horey sahanka uga sameeyey shirkado caalami ah maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore batroolka iyo macdanta soomaaliya xilligii uu wasiirka ahaa waxa ay wasaaraddu heshiiska sahaaminta shidaalka la gashay shirkadda spectrum waxa uu ka warramay sida ay dowladdii milatariga ahayd u maamushay sahanka shidaalka iyo inta ay la ekayd shaqada ay qabatay arrimaha ugu waaweyn aan xarfan karna waxaa ka mid ah markii dowladda soomaaliya ay qaadatay wixii la oran jiray structural adjustment programka oo ay kasoo guurtay dhankii bariga ay usoo wareegtay wadamada galbeedka ah oo ay heshiis la gashay i m s t world bankiga waxyaabihii soomaaliya laga dalbado waxaa kamid ahayd inay qaadato suuqa xorta ah inay furto wadankii in dhaqaalahan reer galbeedka noociisa ah ay inay qaadato taa marka waxay keentay in shirkadihii reer galbeedka ahaa loo furo arrimaha shidaalka inay soo dalban karaan si ay soomaaliya kaga baaraan ee kalena soo saaraan world banki ayaa arrimahaas runtii soomaaliya gaar ahaan aada ugula shaqeeyey world banki wuxuu keenay mashruuc la dhihi jiray petroleum promotion waxaan filaya ilaa lacag lix milyan oo dollar ah in loo asteeyey in soomaaliya laga kaba siday u samaysanayeen shuruucdii iyo waxyaabihii loo baanaa si kheyraadkaas looga faaidaysto tii marka waxay dheereysay in dhowr shirkadoo reer galbeed ah inay heshiis la galaan soomaaliya waxaan kasoo qaadi karnaa shirkadii chevron kun iyo sagaal boqol sideetan iyo lixdii ayay heshiis gashay ayadoo dhul dhan ilaa afartan kun iyo shan boqol oo kilomitr ayaan filaya in ay ka baarto waqooyiga galbeed ee soomaaliya shidaal sidoo kale waxaa jirta shirkadii conoco philibis ayadana kun iyo sagaal boqol sideetan iyo lixdii oo nugaal iyo sool iyo jogdheer ee la siiyey ayadoo baarisa dhul ku dhow ilaa iyo sagaashan sideed kun oo kilomitr oo isku wareeg ah sidoo kale shirkadii amoco ayaa lasii kun iyo sagaal boqol sideed iyo todobadii waana waaxigan u dhow muqdisho waa dadkaadu soomaalida meeshay dhahaan gaaska afgoy oo kale macnaha idan soddon iyo shan kun oo kilomitr dhulaha ayaa la siiyey sidoo kale kale shirkadii shell iyo exxon mobil waxaa la sameeyey dhulxeebeed oo u dhexeeya bandarbeyle ilaa iyo koonfurta marka oo ayadana ay kaga baariso soo shirkadaas waaweyn ayaa heshiisyaas lala galay heshiisyada nooca lala galaya waxaa la dhihi jira marka concession agreement oo ahayd adiga qaado soo baar wax alaal wixii aad ka hesho adaa iskale laakiin aniga waxaad isiinaysaa macnaha lacag go-aan oo markaas lagu heshiiyo laakiin nasiib darrada dhacdo waxay tahay maadaama shidaalku uu baaritaankiisa iyo soo saaritaankiisa wakti dheer qaato waddanka waxaa ka bilaawday colaado taa oo keentay in kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii inay dhacdo dowladii laakiin intaanay dhicin dowladii kahor ayaa inta badan shirkadii kun iyo sagaal boqol sagaashankii waxay soo wada qoreen qoraallo ay usoo sameeyeen dowladda soomaaliyeed ay leeyihiin arrimihii shidaalka maan sii wadi karno colaadihii ka bilawday iyo xasiloon darrada dalka ka bilawda daraaddeed soo marka halkaas ayay xakad ay ku gashay arrimihii shidaalka xilligii maxamed siyaad kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay soomaaliya mar kale yeelanayso dowlad shaqaynaysa waxaa garab socday oo soo noolaaday hamiga ah in dib loo soo nooleeyo sahankii shidaalka dowladdii kumeel gaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi kumeel gaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta maxamed mukhtaar ayaa ka hadlaya shirkadihii ugu horreeyey ee dalka yimid markii durbaba ay yimaadeen dowladihii kumeel gaarka ay yimaadeen kaba soqa dowladda caalamaadi oo kale waxay bilowday inay xiriir la samaysto shirkadahaas sidoo kale waqooyiga soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilowday in xiriiro lala sameeyo shirkadahaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid marka annaga marka markii aan soo gaarnay laba kun iyo shan iyo tobankii dowladda maraykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqaynaynay in waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel laisugu wada keeno wixii oo dhan haddii aanan loo samayn sharci marka waxaa la sameeyey xeer balo wasiiraan soo saarnay oo dhahaya maana petroleum register waxa loo yaqaano oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmia loo diro oo la yidhaha mawqifkiina soo cadeeya cid allaale ciddii danaynaysa inay soomaaliya dib ugu soo laabato ay ka shaqaysatan ha cadayso cid allaale ciddii danaynaysa aan danaynayna inay soomaaliya ka baxdana ha shaqayso ha sheegto shirkadihii kaba soo qaatay exxon mobile iyo shell waxay yidhahdeen anaga waan danaynaynaa waana shaqaynaynaa waana rabnaa shirkadaha qaarkoodna waxay yidhahdeen annaga ma danaynayno waxaan rabnaa inaan ka baxno bishii janaayo labada kun iyo saddex iyo tobankii dowladda maraykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo kor u qaaday maqaamkii soomaaliya usbuucyo kadibna waxaa london lagu sameeyey shirkad lagu magacaabo sooma oilan gas isla sanadkaasi bishii ogost sooma oilan gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahami shidaal hala saxeexatay dowladda soomaaliya sahamintaasi oo saamaynaysay boqol iyo labayo labaatan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda sooma oilan gas ee baarista samaysay loo suntay in mudnaanta ugu horraysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka baarista labiyo toban xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka soomaaliya iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisanaa dalka injineer cabdulqaadir abikar xuseen ayaan weydiiyey sida u arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo soma oilan gas oo haatan ah coastline explorationis aad iyo aad uu qaldanaa maxaa dhacay shirkadda waxa ka galaya meesha labaatan iyo sideed milyan meelahaasay ku aadaneeday ugu badnaan labaatan iyo sideed milyan ugu yaraan sideed iyo toban milyan lacag la eg ayaa ka gelaysay waxayna qaadanaysaa laba iyo toban block oo hadda toddoba block ay qaadatay toddobada block kuwii ugu fiicnaa ayay qaadanaysaa qaarkood ayaa intaasoo bilyan mid ka mid ah blookyaas hal block ka mid ah ayaa lagu qiyaasaa inuu soo saari karo ilaa toban bilyan oo fuusta ah oo batrool ah ayuu soo saari karaa markaa khasaaro aan qiyaas lahayn ayaa soomaaliya kaga aadan heshiiskii wasiirkii batroolka cabdirashiid oo ayaan dhawey saxiixay heshiis aad iyo aada u qaldan oo soomaaliya xaqeed shacabka soomaaliyeed khayraadkii dhulkooda ku kaydsanaa laga galay waayo waana waana khalad masiiri ah oo aan ugu fiirsan karin soomaaliya labiyo tobankan baloog shidaalka ku jira guud ahaan intuu leegya miyaan miyaan naqaana ama inta foostee ku jirta
laba iyo tobanka baloog goonidooda ma naqaano laakiin waxaan naqaanaa eriyadii la baaray oo seismic studyga lagu baaray seismic studyga waa baaris la adeegsanayo cod marka badda dul socdo oo biradaa dheer jiidayo oo ay ku xiran yihiin waxyaabo qarxo ayaa meel computer controlda streamers alaa waxa wuxuu jiidaa birada dheer birahaas uu jiidaya qarxana dhaxle xabaarka bad bum bum ayay leeyihiin markay qarxaan cod ay jiraayeen codkaas biyuhu ka gud biyaha badda ayay ka gudbaayeen salka badda gaaraayen badda salkeeda ilaa shan kilomitr ilaa toddoba kilomitr ayay dhulka sii dhex galayeen marka dhulkeeda kale dhulka qaabka uu u samaysan yahay oo hil ayay sheegayaan marka waxay sheegayaan hadba meesha maaragtay xawaaradu ay ku socdaan ayaa wuxuu tilmaam u noqonaa ay kusoo laabanayaan wuxuu tilmaam u noqonayaa meesha shidaalka uu ku jiro iyo meesha lakabka dhalika maaragtay shidaalka waxyaaba noocaas oo kale ayaa kasoo baxaya meesha taas marka taas ayaa ugu waxan sasmikada baristat baristat markii la sameeyey aagan oo koonfureed marka laga soo bilaabo garacad ilaa kismaayo bad xuduud aan kenya la leenahay ayaan baarnay waxaa lagu qiyaasay waa qiyaasta oo very conservative ah micnaha meeshii ugu hooseysay ah soddon bilyan oo fuustaha lagu qiyaasay oo betrol ah ayaa lagu qiyaasay marka labadan laba iyo tobanka block soddonkaas bilyan ayay wax ka yihiin kuwii ugu fiicnaay ayay ka yihiin marka sooma oo yalangaas waxaa haatan la wareegay coastland explorationis oo toddoba ka mid ah labiyo tobankaasi xirmood la saxeexatay wasiirka betroolka ee dowladdii hadda xilka ka degtay cabdirashiid maxamed axmed wasiirka iyo shirkadda coastland explorationis labaduba waxay difaaceen heshiiska coastland explorationis waxay v o a u sheegtay in heshiisku uu sharci yahay jamaal qaasim mursal waxa uu horey ula soo shaqeeyey wasaaradda betroolka iyo macdanta biyaha ee soomaaliya oo uu ka ahaa xogayaha joogtada waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dhaliilsanayd labiyo tobanka xirmo ee si gaar ah loogu calaamadeeyey sooma oilangas shirkadani waa service ayay qabanaysaa weliba capacitigeeda oo inay service ku qabato ayadoo ma lahayn waa shirkad august la asaasay laakiin waxay isticmaashay shirkado kale isticmaashay oo surveygas u samaynayay sidaasna waxa ay halkaa kaga darsatay in labaiyo toban block ay loo qoondeeyo la siiyo taas micneheeda ma aha waa la siiyey laakiin ayagu sida ay ku doodayaan in labaiyo tobankaas block lagu magacaabo toilet soma oil blocks in la dhaho oo ay si gooni u calaamadeystaan waxay shirkaddu aad isugu dayday in ay heshiis gasho oo soomaaliya la gasho khaasatan waxay culays badan soo saartay xukuumaddii markaa dhacaysay xasan sheekh oo ay rabeen before aysan meesha ka bixin in heshiis loo saxeexo taa ma dhicin heshiis oo production share agreement loo saxeexo waa gartay oo heshiiska hadda la galay markaas loo saxeexay rabeen kan hadda la galay bay rabeen markaa in la kan hadda kan hadda la galay oo markaasba in la siiyo ayay dadaal u galeen derbi kasta ay u garaaceen runtii xukuumadda markaa jirtay waxaan ku ammaanayaa iyo wasiirka markaa joogaba waa ay diideen oo waxay yidhaahdeen weli wax badanaa dhiman xukuumadda waktigeedii dhammaaday marka xukuumadda kaloo timaada ayaa wadahadal idinla gelaysa idinla wadaysa obviously waxay xooga saareen oo ay pressure saareen madaxweynihii ra-iisul wasaarihii markaa jooga cumar cabdirashiid oo dhan waxay ay hawshaasaa socotay laakiin xukuumadda si taas ay ugu digtoonaato oo aan waxba loo saxiixin warqad bay soo saareen ay leeyihiin waktigii doorashaa la galay wax walba sharciyadii xataa waxaa lagu soo celiyey oo sharci waxaa jiray oo oo downstream regulation oo aan samaynaynay oo shidaalka gudaha iyo sida loola macaamilo iyo qaabka loo soo qualitigiis wixiisa waa noogu soo celiyey oo sharciyadii oo dhan ayadoo booklet ku qorayin wixii sharci markaas yili oo dhan dib baa loo socday waxaa la yidhi sharciyadan akrin qaarkood koowaad waa mareen laakiin lama dhamayn karo waa in lay sugaan xukuumadda kale oo imaanaysa nimankii waxaa lagu qanciyey waxaa la yidhi dowlad xukuumaddan hadda waktigeeda waa dhacay waxama saxiix karto waxay yidhahdeen waxaan rabnaa inaad at least si naloogu tixgeliyo naloo tixgeliyo waxa la yidhaahdo notice of application inaad noo qortiin notice of application ayaa loo qoray oo ah in wadahadal lala wadi doono macnaha ayuunba laakiin wax kale oo micno kale oo ay samaynaysay ma jirto sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka xafiiska musuq maasuqa ee dowladda britain waxa uu bilaabay baaritaan daba socda eeda musuq maasuq ah oo lagu eedeynayo shirkadda sooma oilan gas eedahaasi oo caddayn loo waayey sannadkii xigtayna la xiray faylkii baarista barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgeliyo
wagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista inala socodsiinayey dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya in qayb labaad oo ka tirsan barnaamijkaasi taariikhda soomaaliyana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista ee toddobaadka soo socda